بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكدب waxaaynu runtii kelmad kooban ka odhan doonaa haddii ilaahay inoo saamaxo usuusha ay leeyihiin ahlu sunna waljamaaca marka ay xagga caqiidada iyo xagga cibaadada iyo camalkoodaba taa waxaynu runtii ku dooranay oo mawduuca aynu usoo qaadanay baahida weyne aynu u qabno awgeed haddii aad tihiin dadka debadaha jooga iyo runtii duruufaha adag ee maraysa iyo dadka gudaha jooga labadaba usuushaas waxa ay runtii tilmaamaysaa sida aynu ula dhaqmayno adabta wanaagsan aynu kula dhaqmayno ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka kariimkaada aladabu maca allahi wa maca alrasuul wa maca alqur'aani alkariim taana baahi badan ayaa maanta loo qabaa hadduu qofku yahay mid shaksiya muxuu aamini lahaa naska halkeebuu iska taagi lahaa sideebuu ugu hogaansami lahaa iyo haddii ay aynu nahay dad raaciyada kuwa madaxa inta oo dhanba marka uhoreysa waa inaynu ogsoonaanaa ama sida qof walaa muslimiina waa ogsoon yahay shareecaddani waa diintii ilaahay xaq ahayd taasoo ilaahayna uga raali noqday dadka mu'miniintaha inay raacaan ilaa qiyaamaha siduu rasuulkuba u yahay sala allahu calayhi wasalam rasuulkii rusushoo dhan ba soo khatimay marka shareecadani ay tahay tii xaq ahayd macnaheedu waxa weeye in dhaqan ahaan loo raaco wixii iyada kasoo hadhay waa baatil qur-aanka kariimka ahina wuxuu ku tilmaamaa dalaal buu ku tilmaamaa wixii shareecadda iyo diinta samaawigaa kasoo hadhay ilaahay baa wuxuu ihi famaada bacda alxaqi ila adalaal suuratu yunus xaqa aan dadka u keenay maxaa ka dambeeya aan halaw ahayn waa halaw waxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu aayad kale ku yihaa suuratu kaafir ku sugan wallahu yaqdi bilxaq waladiina yadcuuna min dunihi laa yaqduuna bishay ilaaha boqorka ahay xaqa ayuu go-aamiyaa ciddii inay toosnaatay xaq raacdo doonaysa wax allo waxa kale ee la caabudaya bani aadamku uu ku meeraysanayana wax go-aana ma laha uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa walaa tatabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun waxaan nebi maxamedow kugu sugay oo aan kugu hanuuniyey shareecad toosan oo waxyigii samaawiga ahaa iyada raaca ha raacin rabitaanka dadka aan aqoonta lahayn mar labaad waxa aynu ogaanaynaa shareecaddani ilaaha boqorka ah ee soo dejiyey inuu yahay aclamu bimasaalixi khalqihi fi daarayn addoommaha wixii dhaqaya ee dan oo adduun iyo aakhiro labadaba isaga ayaa aqoon u leh cid kale oo sheegan karta inay isaga ka og tahay oo nidaam kale ay u dejin karaysaa ma jirto hadday dejisana runtii dee waa wax la arkay sidao halowga u yahay alla waxau ihi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir miyaanu ilaahay ogsoonayn wuu ogsoon yahay khalqiga u abuuray macnaha yaa u sheegaya yaa uga aqoon roon yaa uga nidaam wanaagsan mar kale ilaahay waxau ihi afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun suuratu naxl ilaaha boqorka ah ee abuuray makhluuqu sida ay u dhan yihiin miyuu la mid yahay qaar aan iyagu waxba abuurayn miyaydaan waxba kala garanayn oo aydaan waantoobayn sidaa daraaddeed waa shareicatu axkamu alxaakimiin ilaaha ugu xikmad badan sharcigu keenay weeye alaysa allahu biaxkam alxaakimiin waa ilaaha arxam araaximiin ku naxariista ka ugu naxariis badan faallahu khayrun xaafidan wahuwa arxam araaximiin wahiya ayضa shariicatu alcaliim alqadiir ilaaha awood iyo ogaanshaba leh oo nidaamka samaawiga ah ee uu keenay weeye litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir inagoo taa ka duulayna horeynu soo xusnay waxaa qofka muminka ah uu aaminsan yahay oo uu ku kalsoon yahay lilkhaaliqi waxdahu subxaanah an yusharic sharci dejinta iyo nidaam ummadeed dejintiisa ilaaha boqorka ah ayaa gaar u leh oo lahu xaqu tashriic in cid sharci loo dejiyo iyo nidaam ay raacdo ilaahay khalqigan abuuray ayuunbaa iskale sidaa darteed awooddaa cidda ku qabsata ama isu dhigta in ay iyadu wax dejinayso mid kan ilaahay baal socda ay dejinayso waxa ay noqotay cid ku haysata ilaahay ilaahnimadiisa iyo cibaadadiisa alla wuxuu uhi alaa lahu lkhalqu wlmr suurat lacraaf ilahay isagaa le abuurka iyo arinkaba labadaasaa sidaas ilahay isu raaciyay rububiyadana wuu leeyahy uluhiyadana wuu leeyahy macnaheedu waxa wey sidaan loogu haysanin ilahay inuu abuuray caalamkan ma ahay in nidaamka iyo ummadi waxa ay raacayso ee ay ku dhaqmayso sharci ka dhiganaysana in lagu qabsada maaha sida abuurka kownka loogu daayay waa in arrin kale loogu daaya in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika adiin اlqayim walaakina akara annaasi laa yaclamuun aayaddaa suuratu nus yunus ku sugan ilaahay baa waxa ihi xukumka iyo sharciga iyo nidaamka ilahay isagaa leh cid aan isaga ahayna ha caabudina oo waxaa ku dhaqmaysaan ha ku caabudina diinta toosani waa taa inkastoo dadka intooda badani aanay garanaynin waxa kale oo markaas ilaahay uu ku sifeeyey nidaamka runtii cidda ka baydha ee iyagu raaca nidaam kale oo khilaafsan kan samaawiga ah inay yihiin arbaab iyo shurakaa macnaha inay iyaga lafdigoodu ilaahyaal isu dhigeen ayaa qur-aanku uu tilmaamay alla wuxuu ihi am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illah suuratu shura ma waxa ay leeyihiin ilaahyaal u dejiyey nidaam nidaam u dejiyey aanu ilaahay fasixin oo aanu ogolaan marka taa macnaheedu waxa weya canaan cidda nidaam dejisa cidda sharci dejisa cidda qaanuun dejisa ummadda nidaam uga dhigta kan khilaafsan oo kasoo horjeeda macnaha inay rabbiyaal iyo ilaahyaal isu dhigeen ayaa aayaddaa suuratu shura ilahay ku xusay sidaa ay u markhaati furaysa aayadda kale suuratu tawba ku suganiba itakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah ilahay wuxuu yihi nimankii kiristanka ahaa iyo yuhuuddu waxa ay ka dhigteen suufiyaashoodii iyo culimadoodii waxay ka dhigteen rabbiyaal inta ilahay ka fakaysa markii uu cadiy ibn xaakim nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi maanaan caabudin qolyahaase waa sidee waxa uhi miyaanay u dejinin xalaasha iyo xaraamta oo wax ka xaraam ahaa ilahay uu ka xaaraantinimeye miyaanay uxalaalaynin wax ka xaaraan ahaana wax u xalaal ahaana miyaanay ka xaaraantinimayn taasaa caabudidda ay caabudeen taasoo runtii dee wax badan dhacda oo soo noqnoqota asalka u horeeya runtii aynu aaminaynaa waa kaas wey waxaynu aaminsannahay shareecaddan inay tahay baaqiyatun ilaa yawmi alqiyaamati laa tunsak sida rasuulkuba uu yihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka rususha ugu dambeeya ee cad cid rasuul kaloo kasii dambeeya aanu jirin sharciganina waa ka shuruucda kale oo dhan ba nasakhay wax baahiyoo dadka muslimiinta ay u qabaan diin kale ma jirto sidaa daraaddeed ayaa qofka muslimka ahi aanu meel kale ukacayn oo aanu nidaam iyo diin ka raadsanayn waxau nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kanat kanat ambiyaau bani israaiil tasuusuhum kanat ambiyaau bani israaiil tasuusuhum mar kasta oo nebiyadu ay mid uu dhintaba mid kalea ka dambeynaya reer banu israaiil saasay nebiyaashu ku hogaaminayeen anigana wax nebiyahoo dambe oo iga sii dambeeyaa ma jira buu nebigu hi calayhi salaatu wasalaam marka taasaynu ogsoonnahay oo asalka u horeeya asalka labaad waxa weeye qofka muslimka ay ku qanacsan yahay usuusha marka ay wax aaminayaan ay camal falayaan dadka ahlu sunna waljamaaca ay aaminayaanna waxaa kamid ah asalkan isaguna soo socda oo ah iktimaalu shariica shareecaddan aynu haysanay ilahay uu inagu manaystay inuu yahay mid dhamaystiran ahlu sunna waljamaaca marka la leeyahayna macnaheedu waxa weye firqooyinka firqada dhexdhexaadka ah oo ummadda islaamku ummadaha ayay udhexaysaa ummadaha waa ummatan wasata baa ilahay uu ku tilmaamay wakadalika jacalnaakum ummatan wasata أهل السنة والجماعة وحي فرقة xadgudub iyo gabofaltoona aan samaynin marka waa ummadda sawaabka iyo xaqa ku toosan waxaynu aaminsanahay kolkaa ixtimaalu shariica shareecadan inay dhamaystiran tahay oo wax ka naaftay ama ka nuqsaansanay aanu jirin asalkan kolka la eego waxa uu soo hoosgalaya ama kasii farcamayaaba asalkii hore aynu soo tilmaanay waayo marka ay shareecadani tahay mid baaqiya ilaa qiyaamaha taasi waxa ay keensanaysaa in ay dhamaystiran tahay oo ilaahay ugu talagalay wakti kasta iyo ummad kasta cid kasta inuu ilaahay ugu talagalay baa markaa halkaa ka cad ilahay baa wuxuu hi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likuli shay aayaddaa hore aynu akrinee suurat lmaa-ida ku sugan ayaa waxaa faallo ka bixiyay nin yahuudiya isagoo la hadlaya cumar ibn khadaab radia allahu canhu waxa uu leeyahay haddii aanu yuhuuddanay aayaddaasi haddii ay nagu soo degi lahayd maalintaa ciid baanu ka dhigan lahay cumar uu weydiiyey wuxu uhi aayadda waatee aayaddaa suuratulmaa-idu ninkii yahuudiga ha akriyey wuxuu cumar leeyahay anigu waxaabaan ogahay dheeraad kale oo ay sii leedahay waxay soo degtay maalinka carafa oo jumca oo nebigu taagan yahay calayhi salaatu wasalaam carafa dheeraadkaasaabay lahayd marka taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay boqorka ahaabaa wuxuu ballan qaaday dadkan inuu ka kafaalo qaaday nidaamkii iyagu ay raaci lahaayeen keliya waxa la gudban un fulintii imaamu malik waxa uu leeyahay raximah llah caalimkaa weyne reer madiina ee saaxibu lmadhabka ah man axdatha fi hadihi lummati shay-an lam yakun calayhi salafuha faqad zacama ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama khana arisaala liana allaha yaquul alyawma akmaltu lakum diinakum ila akhiri laaya waxa uu leeyahay qofka diintan islaamka wax kusoo dara aan hore ugu jiri jirin waxa uu xusaya ayuu sheegayaa in uu nebigu khiyaameeyey risaaladii oo aanu xaqiiqo sheegin maadaama ilaahay uhi diintan waan idin dhamaystiray oo nicmadaydii waan buurigalay oo kamil baan ka dhigay qofka wax ku dara ee bidco soo kordhiya yidhaahdo shaygani wuu iska wanaagsan yahay waxba xumayn maayo sida dadka in badan aynu ka maqalo sidaas u eedeeyey buu leeyahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo haddii aanu qowl ku odhanina ficilkiisa ayaa taa ka turjumaya caaisha radia allahu canha iyaduna macnaha macno u dhow ayay lahayd waxay lahayd man xadaaka ana muxamadan katama shay-an faqad kadab qofka kuu sheega nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintii ilaahay uusoo dhibay inuu wax qariyey been buu sheegay arrintaasi waxay timid ama caaisha maqaalkaa ay lahayd mar uu soo baxbaxayay hadal odhanayay waxaa jira waxa la yidhaahdo wasaaya cali cali ibna abi aalib iyo aalu beytka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga tegay dardaaran gaara iyo waxyaabo aan ummadda kale u sheegin ayuu iyaga si hoose ugu sheegay markaasaa cali laftiisa uu ka jawaabayay oo uu lahaa haddaanu aalu beytka nahay wax uu nebigu nagu gooni yeelay ma jiro ilaa dee qur-aanka kariimka ah ee loo siman yahay iyo faham ilahay uu ka fahamsiiyo qofka un mooyaane marka taasi runtii caaisha way sii akidaysaa waxaanay caddaysay sida ilaahayba kitaabka qur-aanka uu ku xusay nebigana caleyhi salaatu wasalaam asxaabtu ay uga markhaati fureen diintan in uu gaadhsiiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiis saxiixi uu tilmaamayaa muslim ku sugan inuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lam yakun nabiyun qablii ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu calaa khayri maa yaclamu wayundirahum shara maa yaclamu lahum nebi kasta oo ambiyadii iga horreeya waxa waajib ku ahaa inuu ummadiisa tusiyo wixii khayra wixii khayra ee u ogyahay inuu uga digo wixii shar ah ee u og yahay marka sidaasunbu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam oo mar walba waxa uu ahaa dadka mid gurmad u ah gurmad u ah oo ka badbaadinaya wixii shar iyo balaayo ah soo socda uga digayana khatarta ay geli karaan waxaa xaqiiqatan intaa aynu sii raacin lahayn inaynu u gudubno asalka saddexaad oo ah usuusha markaa dadka muslimiinta ah ay raacayaan oo runtii qofku marka usuushaa ku egaado inqiyaad ama hogaansamid dhamaystiran shareecadii u raacayo asalkaa saddexaad waxa uu leeyahy waa taxriimu taqdiim bayna yaday illaahi wa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam inay xaaraan tahay oo aanay banaanayn ilaahay iyo rasuulka in lagala horumaro qowlka iyo waxa uu qofku samaynayo iyo dhaqankiisa iyo sharciga u raacaya intaba macnaha waa inuu addoonku ka edabsadaa oo uu ka dambeeyaa nusuusta iyo daliilka aayaad iyo axaadiis bale taasina waa arinta ay ka waramayso suuradda la idhaha suurat lxujuraat bilowgeedu si fiican uga waramayo wahada alaslu mutaratibun cala alwal asalkan laftiisa ama qodobkani waxa uu kasii farcamaya qodobka hore waayo maadaam shareecadii ay dhamaystiran tahay wax baahiya qofku aan u qabin inuu weydaarto uma banaano qofka muslimka ah inuu arin iska go-aansado oo uu ku tallaabsado isaga oo aan ogaanin sharcigu waxa uu ka leeyahay oon macnaha jahli ku socon suuraddaa suurat lxujuraat bilowgeeda haddaad akrido taasaa ilahay uu kaga waramay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih ilaa akhir laayaat rabbi iyo rasuul ha kala horumarina macnaha qofku dhaqanka uu samaynayo iyo camalkiisa waa inuu sharciga ka dambeeya waa inuu sharciga uhogaansamaa markaynu sidaan leenahay macnaheenu ma aha macnaheedu taa ma aha in caqligii qofka la xanibayo ama aan kaalintii caqliga la siinaynin caqligu sida la ogsoonyahy waa manaatu takliif waa halkii ay ku xidhnayd xilsaarka qofka la xil saaray ilahayna in fara badan ayuu ku ammaanay dadka mu'miniinta ah inay yihiin kuwa ulul albaaba oo caqliga ilaa lix iyo toban aayadood ayuu ku ammaanay kuwa gaalada ana markuu eedeynayo wuxuu tilmaamay in caqliyadii wanaagsaneyd ay ku fikiri lahaayeen iyo xornimadii xagga caqligu inay ka luntay marka nusuusta aayad iyo axaadiidba way tilmaamaysaa kaalinta uu leeyahay caqligu allah waxau ihi waqaaluu law kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir waa ahlu naarkii oo ka calaancalayo maalintaa ka xun ifka intii ay joogeen inaanay caqligii ilaahay uu siiyey si wanaagsan u isticmaaleen taasay ka xun yihiin laakiin marka runtii qofka muslimka ah inuu ogaado ay tahay waxa weeyaan caqligu inaanu sharciga ka dulboodin ama qofku aanu caqliga ka horreysiinin nusuusta iyo daliilka haddii bani aadamka caqligooda uu ku filayna ilaahay kutubtana ma soo direen rusushana ma soo dejiyeen rususha kutubtana ma soo dejiyeen rusushana ma soo direen hadduu dadka caqliga ku filan yahay wey laakiin ilaahay baa bani aadamka abuuray og caqligoodan yar waxaa ku filan runtii kaafiyaya kabaya sidaa daraaddeed ayaa sharci usoo dejiyay caqligooda toosiya dhamaystira qurxiya nusuustii muuqaalka nusuustaa ciddii muuqaalka unoqonaysa sida fiican ufahamsiinaysa bani aadamkana ilaahay wuu soo diray oo ah rusushii ilaahay baa wuxuu yihi fabashir cibaad aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah ulaaika aladiina hadaahum allah waulaaika hum ululbaab waxaa aayadaa suuratu zumar kusugan ilaahay uu ku ammaanay dadka aqoonta leh dadka aqoonta leh tilmaantoodu waa kuwe waxa weeya aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana qur-aanka kariimka ah iyo daliilka ayay dhegaysanayaan markaasaa kiisa wanaagsanna ay raacayaan kuwaasaa ah kuwa hanuunay kuwaasaana ah kuwa caqliga leh caqliga qofku kolka uu ammaan leeya kolka uu ilaahay boqorka ahaa ee abuuray ka dambeeyo wey iyo daliilkiisa iyo diintiisa sidaa darteed waxaa haboon qofka muslimka ah haddaba in uu ogaado maraatib aladilla marka uu ku qanco daliilka inuu ka horreysiinayo caqliga oo aanu caqligiisa uu noqonay ninka xukuma isla markaa haddii aanu caqligiisa waxaan waafaqin aanu noqonin mid diidaya laakiin uu cala alra'si walcayn kol hadduu shaygani daliilka ku yimaado oo si quban u raacayo taasi waxay u baahan tahay qofku inuu garto daliilada uu raacayo iyo darajadooda sida dadka muslimiinta ay isku waafaqsan yihiin adiladaas ama daliilka aynu raacayno ee caqligu u hogaansamayo qofku si fiicanna ay tahay inuu ufahmo waa ilaa afar kitaabka qur-aanka sunaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam ijmaaca ummadda ummaddu shayga ay isku waafaqeen iyo qiyaaska qiyaaska hagaagsan ee saxiixa ah ee fiican afartaasaa daliilka noqonaya way jiraan daliilo kaleo lasoo qaatay laakiin intaba la isku waafaqsan yahay qiyaaska laftiisu wuxunu soo gelayaa un saddexda hore ayuu soo gelayaa haddii aynu sidaa nidhi waxaa la daliishan karo waa intaa aynu soo sheegnay haddii aynu nidhi arrimahan soo socdaa daliil ma noqon karaan bay leeyihiin culamaa alcaqiida midda uhoreysa waxa weeye aru'ya manaamka qofku uu arko ma keenaysa xalaal iyo xaraam in midnaba lagu bineeyo sida imaamu shaatib uu kitaabka ictisaam laydhaa juska koobaad laba boqol iyo lixdan masalada oo aada ugu faahfaahinayo haddii masalan qofku uu arko manaam manaamkaasi ama waxun ha ahaado ama wax wanaagsan ha ahaado sharcigeenna waxba laguma bineeyo isna wax sharcigu ku amrayo ayaad ara- manaam ku aragtay qof kaaga waramaya oo kasoo horjeeda oo kuu diidan xataa rasuulkiiba ha ahaada sala allahu calayhi wasalam xukun lagu binaynayaa ma jiro sharcigana loo khilaafi maayo midhka la raacayaa waa daliilkan sugan marka cidda manaam iyo ru'yo wax ku binaysa runtii way way halaabaysaa daliilna taa looma tixgelinayo midda labaadeen daliil loo tixgelinayna waxa weeye alkashfu wakhalqu- wa kharqu lcaadaat qofka haddii wax loo iftiimiyo ama karaamo uu arko iyadana sharci lagu binayn maayo ee sharcigu waa daliilka un waxa saddexaad oo aan waxba lagu binaynayn oon daliil ahaan loo arkaynin xadiidu nafsi wamaa yaqacu fi lqalb qofka waxa naftiisa kusoo dhacaya oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa ru- ummadayda waxa laga dhaafay wixii nafteedu ay ugu sheekayso haddaanu qofku waxaan samaynin ama aanu ku dhawaaqin qowl iyo ficil haddaanu midun kula imanin looma qabanayo sidaa daraaddeed qofku wuu isla sheekaystaa ee, qof waliba waxbaa naftiisa ku wareegaya soo maraya oo kusoo noqnoqonaya aada u fara badan marka kaa isagana waxba laguma binaynayo waa shayga mararka qaarkood ilhaam la yidhaahdo qofkii wax lagu ilhaamiyo midka afraad ee aan waxba lagu binaynayni waxa weeye daliilo arkayni istixsaanu shay waistiqbaaxu in qofku caqligiisa uu isticmaalo horena waynu usoo sheegnay taa oo uu idhaahdo waxan wuu ila wanaagsan yahay waxanina wuu ila xun yahay aayaddu maxay saa u tihi xadiidku saa muxuu yidhi shaygaasi aniga ilama fiicna inuu qofkaasi caqliyadda noocaasa isticmaalo oo ataxsiinu wataqbiix shayga la yidhaahdo waxaasaa xun iyo waxaasaa wanaagsan wixii ila wanaagsanina waa sharci wixii ila xumina ma ah inuu qofku halkaa ka duulo taasina diin ma noqoto bal bal waxaa la odhan karaa waa masalada ay ku lumeen nimanka muctasilada la odhan jiray oo marka ay daliilka maqlaan caqligay u bandhigi jireen caqligoodu hadduu soo dhaweeyana waa raacayaan haddii kalena way diidi jireen waxa kale oo aan markaa waxba la cuskanaynin daliilna loo arkaynin camalu lkahra almukhaalif lisharci ummaddu sida ay u badantay ama adduunyadu sida ay u badantay iyo aqlabiyadu sida ay tahay haddii ay daliilka khilaafto ee, runtii taa iyadana lama raacayo marka aan daliil jirin ee, ayaa loo gudbi karaa dhinaca dadku u bata in la eego laakiin marka daliil jiro ummadoo dhami hadday daliilka khilaafto daliilkunbaa la raacaya xukmu aglabiya aglabiyada oo had walba la tixgeliyaana waxa ay ahayd oo qur-aanku uu ku xusay inay ahayd nimankii ahlulkitaabkaha waxyaabaha ay ku ambadeen wa qaala aladina qalabuu calaa amrihim lanatakidana calayhim masjidan suurat lkahfi saa ilahay uu ku xusay asxaabu lkahfiga iyo arrinkooda markii laga waramayay kuwii u farabatay baa waxay yidhaahdeen annagaa masjid ka samaysanayna midda lixaad ee aan daliil ahaan loo arkaynin waxa weeye taqliid alaabaa walaslaaf min gayri daliilin walaa burhaan inaan aabbo iyo awow iyo abtirsiimatoona la raacaynin haddii aanu qofkaasi daliil haysanin oo diinta ilaahay uu khilaafayo taasina runtii ummaddeena marar badan bay dhacdaa inay yidhaahdaan waxaa aabbayaasha iyo kamaanaan soo gaadhin weligayana hora umaanaan arag caadana umaanaan khil- umaanaan lahayn mararka qaarkoodna daliil ay uga dhigaan caada ee la khilaafa cadho allay leedahay iyagoo daliilkana taa uga dhigaya qur-aanka kariimka ahi waxa uu eedeeyey aladiina asaabahum ataxajuru lcaqli dadka xidhxidhnaanta xagga caqliga ahi ay ku dhacday ee daliilka eegi waayey iyo nusuusta kusoo degaysa ee yidhi dhaqankii aabbayaasha ayuun baanu raacayna ilaahay baa wuxu uhi waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu waila arasuul qaluu xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun aayaddaa suuratulmaayida ku sugan marka nimankaa gaaladaa lagu yidhaahdo qur-aan iyo xadiid u kaalaya ilaaha iyo rasuulka u kaalaya kolka la yidhaah waxay odhanayaan waxaa nagu filan dhaqankii aabayaashaya iyo diintaan kusoo gaadhay aabayaashaya nagu filan ilaahay u eedeeyo wuxuu ihi haddaanay waxba garanayno aqoonyahanba aan ahayn kuwa ay ku abtirsanayaan miyay iska raacayaan marka runtii taana qofka muslimka ahi agtiisa ma taalo inuu idhaha waxaana caadano ahay waxanaanu arki jirnay waxanaa soo jireenaha waxanaa soo yaalaha waxaa kaloon daliil loo arkaynin acmaalu nnaas acmaalu bacdi nnaas wakhaasatan alculamaa haddii culimadu qaarkood ay wax isticmaalaan inuu qofku ku daliil uu ka dhigo uu yidhaahdo sheekh hebel waxaasaan ku arkay ama sheekhaygu sidaa muu yeeli jirin iyo sheekhaygu saasuu yeeli jiray ee runtii taasina ma noqonayso mid daliil ahaan loo tixgeliyo dadka caamadiina runtii waa inay iska ilaaliyaan arrintaa waayo qofka dee sheekhahi waa qof bani aadama macsuum ma aha waxaa dhici karta waxaanuu samaynaya inuu gaf yahay marka daliilkii lagu dayanaya isagu ma aha mararka qaarkood waxaaba dhici kartaba inuu yahay qof khaldan oo cilmigiisii aan ku camal falaynin sida loo yidhi salaasun tahdimu diin zallat lcaalim wajidaalu munaafiqin bilqur'aan wa aimatun daaluun saddexdaa diinta dumiyey qof caalima simbirraxadii iyo qof munaafiqaho aqoon ula qur-aanka oo ku doodaya oo ku marmaya iyo dad hallowsan oo madaxa qur-aanka kariimka ana waa adiga arkay in fara badan ayuu ka digay dad intay cilmi sheeganayaan aan ku camal falaynin asalka afraada aynu u gudbi lahayna waxa weeye alinqiyaadu taam inuu qofku u hogaansamo diinta ilaahay hogaansamid dhamaystiran ظaahiran wa baatinan muuqaalka iyo macnawiyaadkiisa labadaba daahirka waa inuu uga hogaansamaa shareecada shahaado keliya arrinkiisa aanu ku daynin sida soomaalidu ay u badan tahay laakiin uu la yimaadaa kelmada tawxiidku waxa ay keensanayso dhaqankiia laabudda an yastaslima lilah waa inuu ilaahay uhogaansamaa oo qowlkiisu ficilkiisu waafaqaa baatinkana waa inuu ilaahay uga hogaansan yahay oo uu la yimaadaa maa yusama bilikhlaas maca arida inuu ilaahay uhogaansan yahay isagoo wixii la farayna raalli ku ah arrintaasi waa ta kala saaraysa mu'minka iyo munaafiqa mu'minka iyo munaafiqa waxaa kala saaraya ikhlaaska ilahay baa wuxu uhi falaa warabbika laa yuuminuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusalimuu tasliima wayusalimuu tasliiman baa ilahay u leeyay ilaa ay hogaansamaan hogaansamidoo rabbi ay isu dhiibaan وma kana لmؤmini وalaa mؤminaة إida qadى اllah وarasuulhu أmrا an yakuna lahm اlkhiyaraة min أmri rag iyo dumar dadka mؤminiinta uma haboona m hadii ilahay iyo rasuulka ay wax go-aamiyaan inuu qofku khiyaar yeesho oo u khilaafo qul ina صalاatii وanusukii وamaxyaaya وamamaatii lilahi rabi اlcaalamiin saasuu qofka muslimka a isu dhiibayaa oo ilaahay uu uhogaansan yahay hadii ay dhacdo qofku inuu ku gaboodfalo inqiyaadkan addoonkii inuu addoonnimadii xaqiijiyo oo ilaahay uu isu dhiibo haddii taa dhaawac uu ku yimaado waa haddii arrimaha noocan ah uu markaa ku camal falay ta horeysa waxa weeye ta'wiilu nusuus isagaoo naskii qofku si khaldan u awila taasi waxay dhici kartaa inuu inxiraaf ku yimaado dariiqii toosnaa uu ka baydho had iyo jeer sida naska loo fasiraya marna si saxiixay noqotaa ta'wiil saxiixa laydhaa marna si khaldan bay noqotaa ta'wiil faasida la yidhaha dadka had iyo jeer gefsan ama nusuusta ku xadgudbayaana si khaldan bay ufasiraan mararka qaarkood waxa labaad oo keeni kara alahdu bibacdi nusuusi duna bacdi alaakhar in daliilada qaarkood la qaato aayaadka iyo axaadiista qaarna laga tago iyadoo ay ahayd in la wada akriyo oo la isla akriyo lagu wada camal falo la jamciyo nusuusta laisu geeyo waxay culimadu leeyihiin waa dariiqatu ahli lbidaci wa ahli lahwaa dadka had iyo jeer bidcada iyo rabitaankooda uu hagayo ayaa nusuusta qaarkoodna qaata intay doonayaan inta aanay doonaynina ka taga ilaahay baa wuxu uhi yudilu bihi kasiira wayahdi bihi kasiira wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin waxaa nasku uu tilmaamaya qur-aan kariimka ilaahay uu ku xusay aayadda suurat lbaqara in qur-aankii qolana ay ku hanuunayso qolana ay hallow ka qaadayso وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ضدنا حريص بو كردينيا ضدنا خسارة كردينيا سيدا ويها عدة أفهمت نبي عليه الصلاة والسلام إيه أصحاب التفسير كودي وراعلا نحريص عافيمات بو كرديا عدة ربيتان كيدو هغيو أما عد قفسن كرا عبينا التفسير كودي كرا عيسنا خسارة كردينيا أدونك waxa ku waajiba hogaansamida uu sharciga u hogaansan yahay ilaa inta uu dhimanayo maaha meel darajo uu gaadhayo oo kaga tegayaa ma jirto darajo cibaadada lagaga rafcinayaa ma jirto addoonku ilaahay buu isu dhiibay ilaa inta uu ku dhimanayo wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin marka taasina runtii inuu qofku ku baraarugsanaado waa masale aada iyo aada muhiim u ah lafdhabarna u ah mawduucan aynu ka waramayno inagoo soo kookoobayna asalka runtii kale usuushaa ka mid ah ee aynu tilmaami lahayn asalkii afraad baynu soo tilmaanay asalka shanaadna waxa weeye wujuubu rabbi ila allahi warasuulihi cinda tanaasuc bani aadamku sida la ogsoon yahay isku aragti ma aha isku cilmi ma aha isku deegaan iyo dareen ma aha dabeecadahoodu way kala duwan yihin cilmigooda ayaa kala duwan sidan u kala duwan yahin muuqaalkooda ayay u kala duwan yihin intaasoo arimoodba waxbay isku khilaafi karaan kala aragti way ku noqon karaan arrimaha qiimooyintooda iyo nusuusta sida loo fahmayaba markay aan arinku halkaa taagan yahay dadka waxaa kala xukumaya shareecadda iyo nusuusta ilaahay iyo rasuulka ka timi taasaa kala xukumaysa haddii ay yihiin qabaailka haddii ay yihiin xukuumad iyo haddii ay yihiin raciyadda iyo maamulka iyo shaksiyaadka iyo dadka shuraakada ah ee wax wada leh ninka iyo xaaskiisa ciddii wax isku qabataba waxa ay leeyihiin marjic iyo meel ay u laabtaan oo arrimahooda ay ku xaliyaan oo dadka u dhaxo taasina waa diinta ilaahay marka dadka muslimiinta ama ahlusunna waljamaaca usuushooda waxaa kamid ah inaanay odhanin aniga waxay ila tahay inaanay odhanin hebel inooge laakiin la idhaahdo war bal xaqa aan u laabano arrinkan diinta iyo daliilku wuxuu ka yidhi si aynu u ogaano tan asalkanina waxaynu odhan karnaa asalkii hore isaguna ka farcamaya oo qofka ilaahay ilaahay isu dhiibee uhogaansamay addoonnimada ogoli dee marka masale ay ku timaado meel kale lama marayo ee diinta u laabanaya ilahay baa wuxuu uhi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuulihi in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila aayaddaa suuratu nisa ummadda isagoo ilaahay la hadlaya inagu aynu ka mid nahay waliba dadka dee khilaafku uu ku badan yahay akhiiran haddaa wax isku qabataan shaygaasi noocuu doonayaba ha ahaado u baahataan in la idinkala jaro weeye ilaahay rasuulka ha loo celiyo sida ibnulqayim masaladaa marka uu sharxayo uu tilmaamayo wuxuu leeyahy culimadu waxay isku waafaqsan yihiin ilaahay ha loo celiyo waa qur-aankiisa ha loo celiyo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam intuu noolaana isaga ha loo celinayo markii uu dhintayna daliilka isaga ka sugane saxiixa ah ayaa loo celinaya marka qur-aanka iyo xadiidkaa loo celinaya haddaa ilaahay rumaysan tihiin iyo aakhiro daliilku ha idin xukuma baa ilahay wi taasaa idiin wanaagsan dalika khayrun ay fi dunya wa axsanu ta'wiila fi laakhira adduuniya aakhiraba taasaa idiin fiican marka taa macnaheedu waxa weeye inay arrinku soo ururayo oo dadku kolka ay taa isla gartaan ay isla fahmaan wax badan baa runtii ka fududaanaya leannahu ilaahay addoomuhu way u siman yihiin oo uma kala sokeeyaan sida bani aadamka had iyo jeer cid ay ugu eexdaan ilaahay addoomihiisu way usiman yihiin saa darteed sharcigu iyaga u wada qaadaya wawada waa wada xukumi karaya aayad kale ilahay waxa uu ku uhi wama khtalaftum fi shayin wama khtalaftum fiihi min wama khtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah aayaddaa suuratu shura ku sugan ilahay waxa uu leeyahy wixii aa isku khilaaftaan garsoorkiisa waa ilaahay ilaahay ugeeyo allaha la horgeeyo sharciga ha loo bandhigo mararka qaarkood waxaa dhacda dadku iyagoo aqoontii leh diintii ilaahay fahmaya weliba laga yaabo dadkii inay yihiin dad cibaadaysanaya ducaadba masaa'ilka ay isku qabtaan ama dhaqaale ha ahaadeen ama ha ahaadeen nidaam qoys ku saabsan inay cid kale ula kacaan oo aan waxalla waxay usoo kordhinaysaa tir aanay jirin taasoo mukhaalafada ay sameye khilaafka ay sameeyeen dartii guuldarada ku dhacaysa ay markaa noqonaysa arrinkooda inaanay ka midho dhalin alla waxa uu tilmaamay haddii dadku ay aaminaan diintoodan iyo kitaabkoodan qur-aanka ah nuur ilaahay uu siinayo oo wax badan ay fahmayaan dabeetana kitaabku uu kala furanayo u cadaynayo wixii ka qarsoomay alla waxa uhi wamaa anzalnaa calayka alkitaaba ilaa litubayina lahum aladii ikhtalafuu fiih waxaanu kuugu soo dejinay kitaabkan qur-aanka ah waxaanu doonaynaa dadka inaad wixii ay isku khilaafeen u cadayso dad wixii ay isku khilaafeen nebi maxamed oo inaad u cadayso oo kitaabka aada ugu cadayso kaasaanu kuugu soo dejino kitaabkii aanu noqonin mid meel la dhigo layska wadaagta laakiin uu noqdo kii dadka kala xukumaya u laabanaya wa yustantaj min hada alasli idan waxaynu kala soo bixi karaynaa asalka ah ama qodobkaa horeynu soo sheegnay arrimaha soo socda midka koobaad ana shariicata xaakimatun laa maxkuumun calayha sharcigu waa ka dadka xukumaya laakiin iyagu ma aha kuwa sharciga xukumaya oo sida xanjada u kala jidayo say doonayaan udhigaya dadka qowlkooda iyo ficilkooda ka saxiixa ah iyo ka baatilka ah ka la sugayo iyo ka la deerifaynayo labadaba sharcigaa kala xukumaya oo sharcigaa loo bandhigaya taasi inaynu ogaanaa aada iyo aada bay muhiim u tahay madhabaha iyo dadka aragtiyahooda iyo rabitaankoodu ma aha ka hagaya sidaa daraaddeed bay culimadu ka dayrin jireen qolihii asxaabu lmadaahib madhabaha had iyo jeer u tacasubi jiray berigii hore ayay ka dayrinayeen maadaam madhabtooda un ay cismada iyo dhowrsoonaanta siin jireen مدة لبعض أن كفى إذا السنة أصل كهرة وحوي لا أحد معصوم من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عد دور صالي وشرعي أو نبي محمد أنت وأدوية كتجا عد لوران كروا معصوم ويدو خطأ جلي ميت وفعل كذا سيدي لوكو بقرينا يا الراعية ما جرتو مش هو حكب حيا مرك أركتدا قبان شيعة لمن كان لا يرادو أو حي قبان عصمة الأئمة إن إنامية ذا إيه هجامية يشود أي دور صويهين sharcigana sida ay iyagu u fahmaan uun ay tahay oo iyagu aanay khaldamaynin taa dadka muslimiinta ahy ma qabaan qofka bani aadamkaah wuu khaldami karaa laakiin sharcigu u dhowrsoon yahay sidaa daraaddeed ayaa in fara badan aimadu iyaga oo masaladaa ka waramaya ilaa afarta madhabba kolka la isu geeya midiba cibaarada si uu dhigayba waxay leeyihiin kullu axad yu'kad min qawlihi wa yuraddu ilaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam qof kasta hadalkiisa waa la qaadan karaa waana laga tegi karaa ilaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam mooyaane naska marka loo noqonayo runtii waxa ay tahay dadka culimada ee caamiliinta ee sharciga ku camal falaya in loola noqdo sida loo fahmayo iyo sida loo fasirayo waayo bani aadamki isku aragti maha qofkii oo aan aqoontiisu bislayn markuu dhaa naskan anigu u laabanaya waxaa laga yaabaa naska inuu fahmi waayo isku dabarogo ilaahay baa wuxuu ihi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun سورة آه سورة النحل والأنبياء أي إلهي وحا وكيري ذاتك أقوان تلا وحويدية هدي إلهي وحكرانين أدي كلا سورة النساء كسبنين إلهي وحوري وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه لعلمه الذين يستنبطونه منه هدي وعلي لهايان أرنتا كتمت ama cabsi sheegaysa ama amni sheegaysa ama qiimaynta arrimaha fahamka nusuusta hadday u celin lahaayeen rasuulka iyo dadka aqoonta leh way fahmi lahaayeen kuwa wax kala soo baxaya naska kala shiiri karaya idan markaa daliilka sida loo fahmayo iyo sida loogu noqonayo nusuustaasaa fasiraysa marka taasina waxa ay dawo ka noqonaysaa qofkii in uu si dhib yar naskii ufahmi karo nusuustiina laysugu geyn karo o loogu wala camal fali karo asalka lixaad ee aynu soo qaadan lahayn waxa weeyaan رد رد إبطال ما خالف الشريعة بحي شريعة إلهي خلافة إن هل كان ليس كدغو ودين عالي استقرد حوان ليس كدبين توسين تيسا يسحيد تيسا استقل لفتيسو أصل كاللفتيسو كي هرو كسر عمية أو استقنا أو كسو هوس بحية qofkii markuu shareecadii ku kalsoon yahay wixii ka qarsoomo marka uu celiyo shareecadii wixii aan shareecadii ahayn buu dhan iska dhigaya oo runtii iska weydaaran doonaa taana nabigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii uu ummadan uga tegay ayuu ku xusay waxaanu yihi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd waa xadiid muttafaqu caleyhi caaisha laga warinayo oo bukhaari iyo muslim kusoo baxay islaamka iyagu wuu noo kooban yaho waa diintan dhammaystiran ee ilaahay uu noo buuxiye kaamilka ah haddaba qofka soo kordhiye wax cusub keena fahuwa raddun waa lagu celinayaa lagamana aqbali doono xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa ana albidaca kulluha matruuka waa marduuda wixii bidco ah oo dham inuu yahay waxalowa oo laga tegi doono iyadoo bidcada culimadu ay laba uqaybiyeen bidco waxa la yidhaha wixii cusube bani aadamku uu keensadee diinta lagu soo daro markaa xagga cibaadaadka siiba la xidhiidha iyo waxyaabaha sawaabida usuusha sugan ee xagga diinta daliilka ku sugmay oo dadku ay isku dayaan inay duduwaan taasaa bidco la yidhaha laakiin bidco lama yidhaha horumarka laga sameeyo adduunyada iyo technologiga iyo farsamada la gaadhayo iyo masaalixda la xaqiijinayo adduunyada taa iyada bidco laguma tilmaamayo ee waxa weeye daliilkiibay soo hoosgelaysaa nabigu ui calayhi salaatu wasalaam antum aclamu biamri dunyaakum arrimaha adduunyadiina idinka ayaa aqoon ule wixii aa ka horumarinaysaan bidcada waxaa loo qaybiyaa miduu qofku ku faasikoobayo iyo mid uu ku gaaloobayo labadaasaa lagu tilmaamaa kolleyna waxaa aada uga waramay kutub laga qoray oo fara badan oo uu kamid yahay kitaabka qushayri uu leeyahay la yidhaha asunan walmubtadicaat iyo kitaabka uu leeyahay cali maxfuud alibdaac fi mudaadi libtidaac waxaa kale oo iyadana marka aynu asalkaa raacno wax kasta oo shareecadda khilaafsan inuu baatiliyo la weydaaranayo asalkaa inagoo ku socona waxaan la raacaynin alfatwa almukhaalifati lilkitaabi wasunna fatwada sheekh haddii ay khilaafto daliilka aayaad iyo axaadiidba lama raacaya halkaasaa la yska dhigaya waa usuusha aynu ku soconayno wey sidaa daraaddeed baa kitaab ulictisaam kitaabka la yidhaahde saxiix lbukhaari ku sugan imaam lbukhaari baab buu guntaday baabkaa waxa uu ku leeyahy ida ijtahada alcaamil aw alxaakim faahطa'a khilaafa rasuuli sala allahu calayhi wasalam min gayri cilmin faxukmuhu marduud liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radu ila akhir xadiid waxa uu leeyahy qofkii mas-uulka ahaa ee baraxda ahaa ama ciddii wax xukumaysay haddii uu gafo isagoo khilaafay nabiga calayhi salaatu wasalaam xukumkaa waa la radinaya lamana aqbalayo xadiidkaa nabigu usoo darshaday calayhi salaatu wasalaam taa macnaheedu markaa ma aha sheekh baa fityooday iyo fatwaa sugnaatay oo masaladaa diin ahaan baa la iigu sheegay in uu qofku idhaahdo kusii adkaysta maya haddii uu caddaado in fatwadaa sheekhu daliilka ay khilaafsan tahay waa asalkii horun bay kasoo hoos baxaysa asalkii hore waxa kasoo hoos baxaya ahaa wax kastoo diinta kasoo horjeeda in dhinac la iska dhigo cuquudda heshiisyada iyo shuruudaha la dhiganayo iyo musaalaxada iyo wixii la samaynayo ee dad lagu dhexdhexaadinayo wax kasta oo shareecada khilaafa inuu isaguna baatil noqonayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa shardi kasta oo sharciga khilaafa haba ahaada intaasoo shardi boqol shardiba ha ahaadee waa laga tegaya oo waa la weydaaranaya marka shuruud baanu ku galay iyo heshiis baanu saxeexnay iyo arrinkan sidan aanu ku go-aamino aanu isla meel dhignay hadday caddaatay inay diintii ilaahay khilaafsan tahay iyadana dhan baa la iska dhigaya waxaa saddexaad oo soo hoos gelaya asalka ah qofka qaadiga ahi hadduu go-aan gaadho go-aankiisaasi khata u dhaco xukmu lxaakim laa yuxilu lxaraam wey xaakimkaasi waxa uu xukumay ee xaaraamta ah waxba ma xalaalaynayo walow nebi maxamed ba ha aada calayhi salaatu wasalaam walow mas-uulkii ummadda u sarraysayba ha ahaa ummadda u sarreeyba ha ahaado wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isagoo ummadan la hadlaya inamaa ana bashar wa inakum takhtasimuuna ilay walacala bacdakum alxana bixujatii min bacd war anigu bani aadam baan ahay idinkuna idinka oo doodaya ayaa ii imanaysaan waxaana dhacaysa inaad kala aftahansan tihiin marka qofkii doodiisa caddeeye isku hagaajiya laga yaabaa inaan uxukumo haddaba qofka aan u xukumo wax aanu lahayn ha qaato ama ha iskaga tago waslad naarahun baan u jaraya taa nabigu wuxuu ku cadaynaya calayhi salaatu wasalaam qofka xaaraan loo xukumay si gafana loogu xukumay inaanay taasi ugu xalaaloobaynin marka asalkii hore aynu soo sheegnay ayay taasina ka hoos baxaysaa wax kastoo diinta ilaahay khilaafsan inuu yahay baatil asalka toddobaad ee usuusha aynu raacayno kamid ahay waxa uu leeyahay sad sadu daraa'ic wax alla wixii alatii tuxditu bidac wax alliyaalo wixii wadda ah ee qofku uu kusoo kordhinayo bidco iyo wax khuraafaada in iyadana lahor joogsiyo la hor joogsado oo la hakiyo waayo taasi waxa ay keeni karaysaa haddii qofku uu wadooyinka bara bidcada gaadhsiinaya waxay keeni karaysaa inuu taxriif iyo tabdiil ku dhaco diintii ilaahay inuu duwo siyaado iyo nuqsaan keeno dariiqii rasuulka uu ka baydho sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha anigoo taagan xawdka aan darka dadka dadka ka waraabin doona aan dadka ka waraabinaya anigoo taagan baa qola kusoo hormaysaa si ay uga cabbaan kolkaasaa malaa'igtu dhinac ay u duwaysaa marka aan idhaahdo kuwaaha la soo daayana waxa ay leeyihiin ma ogid ma ogid laa tadrii ma axdathuu bacdak fa aqulu suxqan suxqan ay liman badala diina bacdi waxaan anigu odhanayaa marka aan arko inay yihiin qaar la qabsaday allaha fogeeya allaha fogeeya baan odhan doonaa marka haddaba aynu asalkan raacayno asalkan sheegaya waddo kasta oo bidco iyo ku gaadhsiin karta khuraafaad in la maro in in la iska hor joogsado la isu diiday waddo kasta oo taasa in la hor joogsado marka aynu asalkaa qaadano oo usuusheena kamid a waxaa kasoo hoos baxaya arrimahan التحذير التحذير من ترئيس الجهال من ترأس الجهال إن آن مدح لغا دغان إن قفان أقول لهين أو أرن كان مسؤولك لوغا دغايا آن قلمين أنا سي أمدو آني طريق الصواب كاوغا دعين دين تيلهين أوغا بايرين dad aan hog cid aan hogaamin u qalmin ayaa la isaga dhigay in hogaamin laga dhigto ummaddu inay diinta xaggeeda ka dhacdo weydaarato qiimo aanay siinin ilaahay rasuulkiiyo diinta edab aanay kula dhaqmin waxyaabaha keena waxaa ka mid a in hogaamintii uu qabto qof aan aqoon lahayn diineed oo ka dhacsan xadiidka bukhaari ku sugan waxa uu tilmaamaya ee cabdillaahi bni camr bni caas uu warinayo wuxuu leeyahy nabigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam isaga oo leh ilaahay cilmiga ummaddan uu siiyey kama qaadayo siibiduu qulubtooda ka siibay laakiin siduu uga siibayaa waxa weye culimadii iyo dadkii aqoonta diinta u lahaa khayrkana ku hogaamin lahaabuu ayuu meesha ka saaraya dhimanaya fa yabqaa naasun juhaal dad aan aqoon lahayn baa soo harhaya markaasaa wax la weydiinayaa wax walba way sheegayaano ra'yigooday diin uga dhigayaan dadkay u cabirayaan markaase iyana aan badeen waxna a waxna luminayaan fa yadiluuna wa yudiluuna iyana way lumayaan dadkana way luminayaan macnaheedu waxa weeye diin garan mayno odhan maayaan jahli ma qiranayaan arrinka ciddii ku munaasibka ahayd uma celinayaan laakin fat buu dhiibaya qofki waxaad moodaa kaanahu caalim isagoo siyaasi ahoo meel ka khudbadaynaya ama wax ka warramaya wax alla wixii wax laga weydiiyo wuu ka jawaabaya oo uu wuu ku yeedhinaya marka taasi waxa ay ka mid tahay asalkaasi sida uu ku hirgeli kara ku hirgelaya waxa weeyaan cidda hogaaminta mas-uuliyadda ummadda diin iyo dunyaba loo dhiibayo waa in diinta aqoon ay u leedahay waxa labaad oo taasi ay ku suuroobi karaysaa cidda aqoonta wanaagsan leh ee xaqa iyo sawaabka si fiican u fahmaysa in iyaguna arrimaha dadka ay u qabtaan waxa saddexaad oo iyaduna asalkani uu ku xaqiiqo noqon karaa annahyu can altashadud waltacamuq walquluwu fi ddiin in la iska ilaaliyo laga durqo in dadku ay isku adkeeyaan diinta isla markaana ay xadgudub sameeyaan xadiisu warinaya axmed ibn xambalo marfuuca ibn cabaas uu ka warinayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum walguluwa fi ddiin fainamaa halaka man kaana qablakum bilguluwi fi ddiin waxaan idinka digayaa inaad diinta ku xadgudubtaan oo xadgudub uu sameeyo qofkii oo uu isku waajibiyo isa saaro waxaan awoodiisa ahayn laguna addoonsan ummadii hore waxa ay ku halaagsameen xadgudubkaasay ku halaagsameen xadiidkaa ibnu khusayma saxiix buu ku tilmaamay nimankii nasaarada ahaa ama kiristanka ahaana sababta ay ku gaaloobeen ama xadgudubka ay ku sameeyeen taasi qayb bay ka ahayd ilaahay baa wuxu uhi yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq marka diintu sida ay tahay baa loo raacayaa waanay fududahay wax xaraja iyo dhibaato ah oo ay leedahayna ma jiro waxa afraad oo iyadana la diiday iyadoo aynu hirgelinayno oo la xaqiijinayo asalkaa hore aynu soo qaadanay annahyu can aljidaali walmira nusuusta iyo daliilka in lagu murmo oo la iska horgeeyo nusuusta la isla dhaco oo qofba intuu daliil soo qaato ka kale uu ka horgeeyo iyada oo markaa kii kale aanu xaq dhowraynin daliilka uu wato labada qof markuu kani daliilkan keeno kana uu keeno inay ogaadaan weeye labada daliilba inay iyaga wada husaynayaan dabeetana ay isu geeyaan oo si loo wada fahmo laakiin inuu qofku naskiisa unsoo qaato daliilka kalena uu is-ilowsiiyo taasi waxyaabaha la diiday weeye aljidaal fi nusuus haddii munaadaro ay tahy munaadarada iyo jidaalku way kala duwayn munaadarada waa masaladii oo lasla eego sida loo fahmaya lagu camal falayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay iqra'u lqur'aan ma talafat quluubukum waida اkhtalaftum faquumuu can qur-aanka akriya oo soo daliishada oo isla eega intaa aa isla fahmaysaan marka aa isla khilaaftaan ay isku fahmi weydaan nusuustana ka kaca kolkaas buu leeyahy xadiidkaa bukhaari ayaa wariyey can jundub ibni cabdillahi buu ka wariyay waa saxiix weeye macnaheedu waxa wey haddii ay isla fahmi weydaan cid kale oo markaa idinku aqoon idin idin aqoon dhaanta ula noqda weeye si ay idiin fahamsiiyaan nusuusta iyo sida loogu camal falayo waa baabka uu u guntaday imaamu lbukhaari isagoo masaladan ka hadlaya waxa uu leeyahy baabu karaahiyati alikhtilaaf waxaa la diiday nusuusta sidaa foosha xun in la isugu khilaafo oo dabeetana qur-aankii iyo daliilkii laga dhigo kuwo aan dhan u wada jeedin iska hor imanaya waxaa kaloo la diiday oo isaguna soo hoosgeli karaya masaladaa hore ama asalkaa aynu soo sheegnay annahyu can can atashabuhi biahli lkitaabi walmushrikiina walahdi canhum in aan la isku shabihin oo aan la isu egeysinin yahuud iyo kiristanka iyo dadka gaalada ah iyagoo la isu eegeysiiyaa ama sidooda loo fikiro waxa ay keeni karaysaa nusuusta inaan la qiimeynin usuushana aan sidooda loo raacin bay keeni karaysaa taas asalka sideedaad ee aynu raacayna waxa weeyaan alamru bilmacruuf walnahyu cani lmunkar runtii asalkani waxa weeye ka ilaalinaya usuushii hore aynu soo tilmaanay in dadku wanaagana isfaraan xumaantana isu diidaan asalkaasoo sidiisa loo tixgeliyaa waxa ay keenaysaa usuushii horeynu raacaynay in sidooda loo ilaaliyo sidaa daraaddeed ayaa ilaahay waxa uu xidhiidhiyey baabkan macnaha wanaagoo la isfariyo xumaantoo la isu diido iyo ilaalinta diinta ilaahay la ilaaliyo labadaas u israaciyay markaasaa rabbi waxau ihi alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani lmunkar waalxaafiduuna lixuduud illah wabashir lmu'miniin dadka mu'miniintii waa dadka wanaagga isfara xumaantana isu diida xuduudda iyo nidaamka rabbina ilaaliya oo shuruu sharciga sidiisa u raaca dadka mu'miniinta sidaa u dhaqmaya u bushaaree haddaba in wanaaggiina la isfaro xumaantana la isu diido waa waajib weeyaan usuus fara badan oo runtii in badan aad maqasheenna way ku soo aroortay oo aayaad iyo axaadiitiba ay sheegayso marka waajibkan isaga ah la fulinayo waa fardulkifaaya ummadda waa in la helaa qayb isu taagta xumaanta inay ka hor tagto waajibkana dadka farto diinta ilaahay iyo khayrkana faafista in la helaa waa daruuri marka waajibkaa loo dhaqaaqayo wilaaya shardi maha bay leeyihin culimadu macnaha dadka mas-uuliyiinta ah un kaalintaasi uma banaana oo mas-uuliyiintunbaa waajibkaasi u yaalaay raciyadda ma saarna macnuhu maaha waayo nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi wadalika adcafu liimaan man ra'aa minkum munkaran buu nabigu leeyahy qofka idinka mid ee xumaan arka mu odhanin qofka mas-uulka ah qofka idinka mid ahe xumaan arka gacan wax kaga qabta haddii aanay usuuroobeynina carabka haddii kalena qalbiga ha ka naco sidoo kale laa yushtarad fiihi kabaalu lcadaala waxba shardi maha qofkan wanaagga faraya dadka xumaantana u diidayaa inuu yahay qof isagoo xagga dhaqanka shareecadda uu ku dhaqmayo ka dhamaystiran taasi waxba shardi maaha laakiin waxaa loo waxaa shardiyahun in uu alcilmu fi ma ya'muru wayanha waxaanuu dadka u diidayo waxaanuu farayo inuu aqoon u leeyahay oo sharcigu sidii uu qabay uu sheegi karayo taasaa muhiima ee isagoo masaladan isagu ku gefsan ama aan saxnayn wuu sheegi karaa oo dadka xumaantii wuu diidi karaa isagana sidiisaa looga doonaya alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar isagana waxaa dawcan soo gelaya jihaadkii oo u yaalla ummadda muslimiinta inay fuliyaan oo ay ogaan waxaa soo geli karaya baabkan oo ku jira aljarxu waltacdiil in dadka cidda diintooda ay ka qaadanayaana wanaagsan loo sheego cidda xune ay ka feejignaanayaanna loo sheego taasoo runtii cilmi aada u xeel dheer ahaa oo cilmigan xadiidkee nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam sida uu ku sugmay waxay ahayd inay culimadu kala saareen kii beenaalahaa ee aan waxba laga qaadanaynin rasuulka ka been sheegayay iyo dadka aqoonta diinta ulahaa ee ku camal falayay ee rasuulka sida saxdaa wuxuu ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam labadaasay culimadu kala saareen fannigaa la yidhaahdo aljarxu waltacdiil isaguna baabkan uu soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya baabkan alqiyaam calaa ahli lbidac dadka markaa ummadda ku dabarogaya diinta sida mustashriqiinta oo kale iyo ciddii khuraafaad wadda ee dadka uga dhigaysa diin waxaan diin ahayn in iyagana xujada lagu ogo oo xaqa la caddeeyo oo runtii dood lala yeesho oo ummadda laga hor joogsado iyada qudhigeedu baabkan alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar ayay soo gelaysaa runtii inaga oo dadejinay waktigaoo inagu yar awgeed usuushaas si kooban marka aynu u dul marno inahaasay noqonayaan la doonayo in la raaco sidooda haddii loo raaco runtii lagu dhaqmana waxaa ka dhalanaya addoonku inuu addoonnimadii ogolaado ilaahayna uu hoggaansamo iyo sharciga sidaana uu ku nabadgalo adduunye iyo aakhiraba haddii kaleo dee usuushan uu khilaafo waxay keenaysaa xikmadii loo loo abuuray inaanu qofkani garanin wajazakum allahu khayran wixii runtii dee khata iga yimidna waa fa minii wa min ashaytaan sawaabkuna ilahay xaggiisuu ka yimi ilahayna inuu inaga ajrisiyo inagu aada anfaca wixii khayra ayaynu rajayneynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sheekh maxamed ilaahaya ka abaalmariyo muxaadaradaasi waafiga idnoo faahfaahisay iminkana dhegeystayaashu waxa ayna soo weydiinayaan su-aalo su-aasha koowaad waxa ay leedahay qofkama waxaa ku waajibaa inuu madhabun ku koobnaado mise wixii daliil waafaqa ayuunbay tahay inuu raaco
bismi illaahi raxmaan raxiim runtii sidaynu sidaynu horeba usoo xusnay waxa weeyaan midhka siyaadada leh ama hogaaminta leh ama laga dambeynaya waa daliilka aayaad iyo axaadiidba leh marka haddii madhabahaba qofku ha ka baxee daliil sugan uu haysto oo uu ku camal falayo waa midh ilaahay uu ku adoonsaday oo uu ku nabadgelay horena waynu usoo xusnay afarta madhab mid kastoo ka mid ihi waxa uu lahaa qowlkaygu hadduu khilaafo qowlka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kayga gidaarka ku dhufta ka la qaadanayana waa ka rasuulka caalimka la odhan jiray bayhaqi oo kamid ahaa culimadii waaweyneyda madhabta shaaficiga ayaa waxa uu soo aroorinayaa mararka qaarkood masaa'il buu soo aroorinaya markaa masaladan waxa uu leeyahay inkasta oo imaamu shaafici aanu sheegin masaladan ama aanu sidan u sheegin haddana xadiid saxiixa ayaa ku soo arooray sidaa daraaddeed madhabtiisu way qabtaa ayuu odhanayay maadaama sheekhu dardaaran uu ka tegay uu leeyahay xadiid kasta oo ansaxo oo sugmaa waa madhabtayda marka xadiid masaladanina waa madhabtiisa maadaama daliilkaa sugan aan u helnay ayuu odhanayay caalimka bayhaqi marka midhkan odhanaya in lagu egaado madhab oo aan laga bixi karin runtii waxa ay keenaysaa waxa lagu xidhmaya inuu madhabta u noqdo midhka lagu xidhmayaa waa daliilka aayad iyo xadiid aayaddaasoo shardi unbaa loo xidhayaa aayadda oo ah inay tahay aayad muxkama oo aan mansuuq ahayn aan la nasakhin xadiidkana shardiga loo xidhayaa waxa weeyaan inuu yahay xadiid sugan oo lagu camal fali karo kolka taa la helo addoonku ilaahay hortiisa su-aal waa ka nabadgelayaa laakiin hadduu soo bandhigay hebel baan masaladaa ku raacay hebelna waa ku khilaafay wuxuu ku nabadgelaya maaha wallahu aclam
su-aasha labaad waxa ay leedahay haddii madhabaha inta fudud uun aan ka urursado arrintaasi ansax ma noqonaysa bismillah horta midh baa jira runtii aynu madhabaha ku aragno kutubahooda waxay qorayaan masalan waxaa talfiiqa la yidhaahdaa annahu hayru jaa-is atalfiiq bayna almadaahib aw akhdu rukhas wixii rukso ah in laga urursado madhabaha madhabtani hadday wax fududaysay intaa fudud in laga qaato madhabta kale hadday wax fududaysayna inta fudud in laga qaato ta kale hadday wax fududaysana intaasoo kale laga qaato dabeetana qofkii waxaa laga yaabaa inuu takliiftii iyo xilkii la saarayba ka baxo inta wada nafiska ahun markuu madhabaha ka wada urursado in wixii ku cuslaan lahaaba ay meesha ka baxaan sidaa daraaddeed waxay dhahdaan atalfiiq bayna almadaahib laa yajuus madhabihii sidaa wax looga gurbiso laga soo urursado wixii fududaa ma banaana bay dhaha allahuma ilaa inagu markaynu odhan karnaa waa midhaankii hore ka fogeyn madhabtan ba ha waafaqo taana dhan ha ka waafaqe hadduu daliil sugan leeyahay oo aayadii xadiid daliil sugan leeyahay aayaddu dabcan way sugantahay xadiidkiina uu sugan yahay labada madhabba ha isku khilaafsanaadeen wax dhibi kuma jiraan waxaa la ogsoon yahay afartii madhab qaarkood dabcan de wayse soo gaadheen iyagoo masaa'ilka isku khilaafsan oo kani uu ku tegay masalan in waysadu ay ku burayso marka uu qofku cawradiisa gacanta saaro kan kalena uu ku tegay waysadu inaanay ku buraynin hadduu qofku cawradiisa gacanta saaro iyagoo labadaa kala qaba ayay haddana salaada isku xidhan jireen iyagoo daliilka iyo qofka kale fikirkiisa iyo fahamkiisa ay isxaq dhowrayaan aaminsan yihiinna xaqu inuu kaa kaleba la jiraa inay suuragal tahay marka waxaa la tixgelinayaa saynu horeba usoo xusnay waa daliilka labada madhabba ha kala raaco qofku laakin hadduu daliil leeyahay wax dhib iyo xaraji kuma jira insha allahu tacaala wallahu aclam su-aasha saddexaad waxay leedahay madhabuhu ma afar baa mise way ka badan yihiin haddii se qof uu soo kordhiyo madhab kale ma la raacaya
bismillah horta dee salafkii ummaddan ama saddexdii qarnii hore ciddii ijtihaadaysay ama dadaalka samaynaysay ee qur-aanka sharxaysay ee xadiidka sharxaysay kumay koobnayn oo qura afartan madhab laakiin waxaa jiray aimo kale oo cilmi badnaa oo dadaal badnaa oo qoraal badnaa laakiin waa laga arday batay afartan waxa ay u badnaayeen madhabtoodii ay markaa u horumartay ardaydooda iyo runtii ciddii iyaga diinta ka qaadanaysay baa dadaal badan sameeyey ururin badan sameeyey faafin badan sameeyey qolyihii kale markaa iyaguna wax ama wax ka qora ama ka faafiya waayey iyaga madhabahoodii sidaasay ku yaraadeen oo ay kusoo urureen laakiin madhabuhu afartaa maahe waa ka badan yihiin ilaa dhowr iyo toban bay gaadhayeen ragga mujtahidiinta ahaa ee wax laga qoray sidaa daraaddeed baa kutubaha shuraaxda marka aada isha marinaysa ad akhriyayso afarta madhab iyo rag kale oo badan ba ay tiriyaan xataa waxaa la tilmaamaa caalimka la odhan jiray alimaam abu xaniifa labada nin ee kale ee iyaguna wehelinaya xagga madhabtiisa ee in badan lasoo qaato moxamed iyo abu yuusuf in badan lasoo qaataa waxaa la tilmaamaa inay si guddi ahaana loo qori jiray madhabta oo sheekhu marka uu masaladaa soo jeediyo labada kalena ay la waafaqi jireen haddii ay ku khilaafaanna go-aankaasi uu noqonayo go-aan runtii kala dhantaalan xagga madhabta oo aada maqlayso abu xaniifa sidaasuu yihi labadiisii saaxiibna midna caynkaasuu yihi midna caynka ama labadiisii saaxiib baa ku khilaafay taa waxay u tixgelinayaan miisaanka ay ku lahaayeen madhabta awgeed marka midhka runtii aynu inagu ku xisaabtamayno ee tixgelinta le waxa weeyaan haddii qofku shaygaa uu soo kordhiyey daliil uu uhayo waad ku raacaysa haddii daliil aanu uhaynin waad iskaga baydhaysaa runtii walow madhabba ha waafaqsanaado madhabaha waxaynu aragnaa wax badan oo iyagu ay ku ijtihaadeen inuu jiro oo aan daliil lahayn qaarkoodna daliilba uu khilaafayo marka waxaynu arrintaa daliilka ugu celcelin karaynaa ugu celcelinaynaa in badan dee faruduuhu ila allahi warasuul ilaahay rasuulka ha loo celiya dii aynu soo akriyeyn asalkii aynu soo tilmaanay ee haa wax kastoo yimaadaba ilaahay rasuulka ha loo celiyo taasaa runtii ay waafaqsan tahay taa marka sheekii uu waafaqsan yahay waa lagu raacaya haddii uu taa khilaafana madhabba kolka hore qofku ha isticmaalaya ama umadda halkaa joogtaaye in la weydaarto ayay noqonaysaa runtii
su-aasha afraad sheekh maxamed waxaynu aragnaa axaadiid hore loogu yaqaanay in ay saxiix yihiin ayaa waxaynu aragnaa culimada casriga ah sida sheekh albani oo kale oo leh axaadiistaasi waa daciif kuwa daciif loo yaqaanayna waa saxiix taa maxaa ugu wacan
bismi illaahi raxmaan iraxiim runtii horta cilmigan la yidhaahdo cilmu lxadiid waxaa ku loran fannigan la yidhaahdo aljarxu watacdiil oo ah in culimada laga ruwaadda dadka warinaya xadiiska ee laga qaadanayo in ay miiska yaalaan oo la qiimeynayo ragga markaa sugma ee noqda kuwii wax laga qaadanaya xadiiskooda waa la qaataa kuwa markaa sugmi waayan xadiiskooda waa laga tagaa haddaba raggaa sida loo qiimeynayo culimadu iskuma waafaqsana ee way isku khilaafaan mararka qaarkood bay odhanayaan ninkaa hebel la yidhaahdo markuu hebel wax ka wariyo waa sax wixiisu ama magaalo heblaaye uu joogo waanu u fiirsanay oo markuu hebel wax ka warinayo ama meel heblaaye joogana xadiiskiisu saxiix ma aha qofna wuxuu odhanayaa saasaan u kala saaraya labadii imaam ama labadii sheekh qofna wuxuu odhanayaa me hebel oo dhan ba waan iska wada dhigaya wixiisa taasi waa dabeecadda dadka wax laga warinayo mararka qaarkood waxaa keeni kara iyada oo sheekhani ceeb uu leeyahay uu arkay ka kalena aanu arag oo waxaanu ka warhaynin runtii uu soo baxo adigu cumuuman haddii ay dhacdo ma albani ha ahaada ama culimo kalebe shuyuukhda dambe inay qaarkood daciifiyaan wax markii hore saxiix laga dhigay ama ay saxiix ka dhigaan wax markii hore daciif laga dhigay xadiis daciif laga dhigay waa qadiyad la xidhiidha sida loo qiimeynayo naska iyo sugnaanshihiisa oo sidan had iyo jeer madhabtu marka ay naska sharxayaan ay fahmayaan ay uqiimeeyaan ayaa sugnaanshaha xadiiska iyo la-aantiisana isagana loo qiimeynaya la isugu khilaafaya marka way dhacdaa mararka qaarkood intuu sheekh xadiis daciif ka dhigay inuu dib ugu noqdo haddana oo u idhaahdo markii aan baadhay kadib waa saxiix waxaase muhiimahun in la eego usuusha la raacayo usuushii culimadu ay u badnaayeen hadduu qofkaa wax daciifiya ama wax saxiixa ka dhigay uu raacayo dee runtii waa laga yeelaya haddii asalka uu raacay u yahay asal yaroo daciifana de waa laga baydhaya taasina aqoon bay runtii ubaahan tahay aqoon ayay ubaahan tahay dee fanigaa la yidhaahdo fan lmusalax musalax lxadiidka inuu qofku wax ka garanayo ama aljarxu watacdiil wax ka garanayo ama had iyo jeer marka aada aragto xadiidkii oo sheekhu uu ku sheegu leeya waa daciif iyo waa saxiix qolyo kalena ay wax ka sheegeen waxa fiican halka lagu bastiyey ama in badan lagaga waramay faaqidaadiisa xadiidka sida kutubuljarxi watacdiil oo kale inuu qofku dib ugu noqdo oo waxa uu sii wanaagsan yahay marka uu faahfaahsan yahay qofka sababtan lagu daciifiyey markaasuu runtii mudakar yahay oo la aqbali karaa marka waxaynu odhan karnaa sababta keenaysa xadiidkani waa daciif iyo waa saxiix qiimayntii ragga warinaya in la isku khilaafay iyo sugnaashiisii la-aan waana arrin la xidhiidha oo lamid ahu khilaafka madhabiga sida madhabu nusuusta isugu khilaafeen oo kale wallahu aclam
gariimada la marsado ayaa waxa ay ka kooban yihiin qaar midabka bedela iyo qaar aan bedelin dad badanna waxaabay leeyihiin bahalahaasi xaydh doofaar baa ku jirta wax laga sameeyana la garan maayo markaa guud ahaan dumarku way isticmaalaan gariimada noocana markaa sheekh maxamed bahalahaasi isticmaalkoodu ma waxa uu noqonayaa xalaal ma xaaraan buu noqonayaa ma mutashaabihuu noqonayaa waxaa kale leeyihiin culimada ayaa waxay tilmaamaan in quruxda dumarka wixii caawinaya ay xalaal yihiin dumar fara badanna taasi ayay u daliishadeen bal arrimahaasi ka waran bismillahi alxamdulilah dawooyinkaa runtii la marsanayo dee way kala duwan yihiin xagga marka la eego bararkooda ama waxyeeladooda amaba manfaca ay leeyihiin marka haddii dee kuwii waxaseynaya ay yihiin walaa kuwaa looma jeeda imike ee wejiga bedelayay dee iyagu inay kolkaa khalqigii ilaahay bedelayaan way iska caddahay oo taasi ma banaane waa xaraam axaadiidtii saxeixa ahaydna waa lagu fasirayaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam dee dumarka noocaasee jidhkooda bedelaya uu nacdalayay lacana rasuulu sala allahu calayhi wasalam alwaashima waalmustawshima waalwaashirata waalmustawshira dumarka sidaa jidhkooda u bedelaya ama ciradka mudmudaya amaba sunayaasha qoraya kuwaas wuu nacdalayay dee waxa qofkan lagu nacdalayna dembi yar maahae waa wax runtii aada u weyn marka jidhkan oo la bedelo dee nacdasha noocaasuu qofkii ku kasbanaya laakiin kariimadan kale dee ama haraqa laga marsanayo amaba jidhka uun laga yaabo inay yaro wanaajiyaan laakiin wax isbedela aan ku samaynaynin xagga jidhka ah iyada runtii dee waxaynu ku xaaraantinimayno ma garanayno oo wixii waa wax iska mubaaxa un ashyaada waxa u asala mubaax baa u asala waxaanaynu isticmaalayno wax la cunayo wax la marsanayo waxa la isticmaalayo o dhan waxa u asala inuu mubaax yahay ilaa la helo wax xaaraantinimaynaya marka shayga dee horeynu soo sheegnay ee jidhka bedelaya dararka iyo dhibaatada ku sugan iyo khalqigii ilaahay oo qofku uu ku bedelayo sida madowgii uu iskaga kaxeeyo o kale taasuu xaraam ku noqonaya laakiin kanaan dhibaatadaa lahayn isagu wax xaraama runtii ma noqonayo tan kale ee hilib doofaar baa ku jirada la yidhi dee waxa loo baahan yahay wixii in la xaqiijiyo ama markaas la ogaado goorta uu dee xaraam noqonayo xaraamtu wax sahlan maaha waa ficil hadduu qofkii la yimaado ilaahay uu ku cadaabayo dembina uu ku mutaysanayo marka shaygan waa la yidhi oo aan la xaqiijinayn kuma xaraantinoobi karayo kol haddii aan dani iyo shaki inuu iska yahay oo waxaaba iska dhacaysay xataa in mararka qaarkood nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka uu doolo ee jihaadka uu galo raashinmaa la heli jiray mararka qaarkood markaa raashinkaa way iska cuni jireen asxaabta ee lama odhan jirin war kuwan gaalada ah ee gowracay armaanay qaar ahlulkitaab higa gowricin lama odhan jirin markaa wixii kol haddii uu yahay wax aan la hubin asalkiisa in markaas dee mubaaxu iska noqonayunba asala waxaa laakiin jira haddii dee wax ku dul qoran yihiin oo doofaarkaa la sheegaya ee dee la sheegay uu wax ku dul qoran yahay taasi dee waa baab gaar ah oo markaa wixii waa wax la raaci kara inuu dee xaraam yahay kolkaa wax xaaraantinimeeyo oo kale haddii aanay jirin mubaax buu asalkoodu iska noqonaya wallahu aclam
cadarada iyo saabuunuhuna ma la xukunba
horta xagga cadarka marka la eego runtii dee aimada qaarkood marka ay ka hadlayaan waa waxay leeyihin sbiirta ayaa ku jirta ma wax ma maadooyinkan alcoolka leh alcool waxa weeye waxaan maadada kuxuurigaa la idhaha qofka waalida ku keena weeye khamrigana ku jira masale laysku waafaqsan yahay iyada qudhigeedu ma aha khamriga nijaasnimadiisu inuu xaraam yahay cabidiisu dee waa laysku waafaqsan yahay oo wax dembiya u yahay laakiin inuu nijaas yahay oo qofka haddii uu meel kaga dhaco nijaas uu yahay iyada daliil ku cadi ma jiro inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalazlaamu rij rijsun taa aayaddu ay sheegtay waa wasakdaa ilaahay uu yidhi ayuunbay madaahibta sheegaya inuu khamrigu nijaas yahay usoo daliishadeen markaa rijsiganna waxyaabaha kale kula sheegan mathal azlaan maysirkiiyo khamaarkiya iyo bahalaha sanamyaasha kuwayaalaha taabashadooda dee inaanay nijaas ahayn waa laisku waafaqsan yahay khamrigiina waa lamid un bay leeyihin daliil ku cadi markaa ma jiro inuu nijaas yahay isagu sidaa darteed ba aimada qaarkood ay yidhaahdaan dee iska mubaax buu noqonaya wixii kol haddii aan wax daliilaho ku cadi aanu jirin isticmaalkiisu saabuntiina dee sidaa creamkun bay noqonaysaa wallahu aclam
haweeney ma qaban kartaa mansib sare oo ka hooseeya madaxweyne
bismi illah alxamdu lilah horta dee masalada asalkeeda waxaa nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nimankii boqorada ahaayee dawladaha waaweyn waktigaa madaxda ka ahaa mid ka mida ayaa dhintay waa kisre iyo kaysar iyo kuwaasaa waktigaa dawladaha waaweyn ahaa mid ka mida baa dhintay markaasaa waxaa la nimankaasi ninkaa boqorka ah ee dhintay inantiisii ayay doonayaan inay madax ka dhigaan dabeed nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaana waa radiyo wuu diiday qaacido caamaha iyo xadiid caamana waa ka sheegay waxa uu yidhi lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan qolo taladooda u dhiibay ruux dumara ma liibaanayaan buu markaa nebigu iyada oo dee diinta islaamku ay ogsoon tahay ruuxa dumara iyo hawsha ay munaasib ku tahay iyo hawshan wilaayada la yidhaahdo ama mas-uuliyaddu dee wax aada u dhib badan inay tahay oo wax sahlan aanay ahayn marka abu xaniifa ayaa waxa uu sheegaa ruuxa dumarihi inay masal qaban karto mansabka qadaaga oo kale ama qaadinimada oo kale inay qaban karto madax ka noqon karto waa si qowl iska daciif oo dee daliilkiibuu khilaafsan yahay markaa ruuxa dumarka ah manaasibta noocaas ee dawliga ah ama madaxweyne ha ahaaba ama kuwa ka hooseeyaba ha ahaatee qowlka raajixee dee daliilkaa leh waxa weeyaan inaanay qabanayn hawlaha noocaasa oo runtii waa barnaamijyo siyaasi ah dhibkooda iyo xasaladooda iyo xadaafiirtooduna aad bay isaga badan yihin marka ruuxii dumarka ahaydna dee isbedelo aan ayay maraysaa aanu ninku lahayn mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dee waa hooyo in ama ay wax jiqsiinayso ama ay uur leedahay sidaa darteed waxaa laga yaabaa dhacdo aada u kulul oo xamaasadeedu ay badan tahay ama naxdinteedu badan tahay oo soo martay awgeed dee in ilmihiiba ay dhiciso ayaa dhici karaysa marka hawshaa culus islaamku wuu uga naxariistay iyo naxdintaa iyo kadeedkaas raggun baana lagu gooni yeelay hawsha noocaas wallahu aclam
gabadh labaatan sano ka hor la guursaday oo meherkeeduna uu ahaa shilimo dhowr shilin uu ahaa ayaa waxaa dhacday in la furay oo imika loo siiyey shilimadii berigaasi lagu meheriyey amaba dhowr boqoloo ayaa lagu meheriyey waagaa hore imikana dhowrkii boqol un baa la siiyey markaa dhowrkii boqol ee waagaa hore labaatankaa sano ka hor joogay ma u dhigmayaan labaatanka dhowrka boqol ee maanta jooga
bismi illah alxamdu lilah dee dumarka horta meherkani waa shay aada u muhiima xaggooda marka la eego islaamkuna waxa uu aada u tixgeliyaa un meherka ah oo nebigu markuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa falyatazawaj dhalinyarada haddii aad tihiin qofkii hela albaa wixii uu ku guursan lahaa ha guursada marka uu leeyahay waxay culimadu ku fasiraan inuu yahay asadaaqu wanafaqa meherkii gabadha iyo iyo biilkeedii waa labada ugu muhiimsan weeyaan yaradka iyo gabaatiga iyo hawlaha noocanihi waa dar iyagu iska bilaa macnaha xanibaad xaggeena un kasoo korodho dhaqanka ah weeyaan arrintii haddaba haddii ay caynkaa tahay in dee laga musuqo ruuxii dumarka ahayd meherkii ma aha ilaahayna waaba ka dardaarmaya waxa uu leeyahy waaatu nisaa saduqaatihina nixla dumarkii siiya meherkoodii dheef ilaahay u qadaray iyaday tahay markaa waalidkeeduna kama talin karo ninkuna kama talinayo ee waalidkeedu wuxuu ka mas-uul yahay un xagga guurinta iyada uu guurinayo taasuu xaq u leeyahay laakiin xagga meherka iyada xaq u leh ama ha yarayso ama ha badiso ama ninka ha ka saamaxdo ama barh ha ka dayso ama wax kale ha ku bedasho khiyaarka iyadaa iskale ruuxa dumari haddaba haddii ay dhacdo wakti hore in loo qadaro masal lacag soomaalidii hore oo kale beri hore dee muddo hore ka hor oo wakti dambe la doono in la siiyo ama ninkii ha siinayo amaba intuu dhintay kadibba hala doono in la siiyo waxaa muhiima markaa in cadaaladda la ilaaliyo islaamku aada buu cadaalada u ilaaliya cadaaladaasi waxay ku iman karaysaa qofkana wixii uu lahaa la siiyo kolka oo loo eego qiimihii maalintaa uu jarayay waxan lacagtani qiimahay maalintaa jaraysa waa inay maantana jarayso cadaaladda waa saas wey labada boqole waxaa laga yaabaa labaatan sano ka hor ahaa dee maanta inaanay waxba ahayn xalla waxay inaanay jirin darigaa hore waxaa laga yaabaa inay daara goynaysa imikana mid dhinacnacaa ay goynaysa ama mid makiinada markaa dulmiga noocaasa islaamku saamixi maayo waxaa la odhanayaa intee oo dollar bay berigaa joogtay ama intee oo sabeenood bay goynaysa baa la odhanaya saasaa dee loo qiyaasaya wixii daynahe lagu kala baxayo oo waxa ay aimadu leeyihiin sida dee arbaculmadaahib kaba ku xusan alfiqu cala almadaahib alarbaca juzayri uu ku sheegayo isagoo aimo badan kasoo naqilaya in rawaaj hadduu ku dhaco lacagtii oo macnaha ay hoos u dhacdo qiimo dhacu ku dhaco amaba la bedelo oo waraaqii la isticmaalayo la bedelo qiimadii qofku berigaa uu lahaa unbuu maantana leeyahay buu qiimadii berigaa uu lahaa ayuunbuu maantana yeelanaya lacagtuna waxyaabaha misal la isticmaalo ama lagu kala gashi baxaana waa mithli iyo mutaqawin baa la yidhaha xagga fiqiga mithli iyo mutaqawin kolka shayga mithliga la yidhaahdaa waa wixii lagu gashi bixi kara isagoo kale mathal bariiskii sonkortii wixii raashinkahae nooca aha dee intii oo gadbadooduu qofku qaatunbuu maantana bixinaya laakiin waxaa jira waxyaaba iyagana qiimahooda un la raaco sida xoolaha nool iyo lacagtii qiimahoodunbaa iyagana la raacaya marka haddaynu kusoo dhawaano qofkan qiimuhu maalintaa lahaa waa in la siiyo ee aan loo eegin lacagtan qiimo dhacday wallahu aclam
haddii aan magacyada ilaahay mid ka mida si gaara u jeclaado ma dembibaa
bismillah alxamdu lilah maya wax dembiya ma leh qur-aanka ilaahay iyo magacyaasha ilaahay hadduu qofku qaarkood aada ugu sii wardiyo ama aada u badiyo wax ismiya iyo dembiyahoo dee kasoo kordhaya ma jira khayrun buu yeelanayaa qofku ilaahay baa waxau ihi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayan maa tadcuu falahu lasmaau lxusna ilaahay markaa baryaysaan waxaa ku baridaan allah allah ya allah ama arraxmaan dhaha ya raxmaan ya raxmaan mid kastaoo ilaahay ku baridaanba waa jaa-is magacyaasha ilaahayna labadaa kuma koobnee waxa uu leeyahay dee sagaal iyo sagaashan magac ayuu leeyahay oo uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka dusha ka qabta jannada ayuu gelaya sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo marka aayaddu dee waxayna tusinaysaa daahirkeedaba ka muuqda ku kastaoo ilaahay lagu baryo inuu ilaahay aqbalayo waxaa kaloo asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacday inay safar u baxeen qayb ka midi dabeed ninkii mas-uulka u ahaa qoladaa safarka u baxday ayaa marka uu imaam buu u ahaayo markuu salaada tukinayo ayaa wuxuu akriyi jiray suurad buu akriyaa waa salaadaha kor loo qaadayo markaasunbuu qulhuwallahana raaciya qulhuwallaha ayuu raaciya dabeed asxaabtii baa waxay ku idhahdeen warniyo ama suuradan qulhuwallaha un ku daa ama suuradan kala akriyo qulhuwallahanaad soo celcelinayso maxaad ka soo celcelinaysaa war suuradaa waan jecelahay oo dayn maaye sidaa haddaan idinku haddaad doonaysaan inaan idinku tukiyo da igu daba xidha buuri macnaheedu de haddii kalena meeshaa ku tukanaysaan taga wey markii dabeedna lagu soo noqday nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa qisadii loo sheegay oo la yidhi ninkaasi salaad walba qulhuwallahaasunbu akriyayay marka dabeed nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa weydiiyey waxa ihi suuradaa waan jecelahay oo aada baan u jecelahay suuraddaa sidaa darteed baan u dayn waayay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uma diidin oo ma odhanin suuradaha kale ayay kuula mid tahay suuraddan soo celcelinteeda daamuu odhanin jacaylkiisaa gaarka ah wuu u nabadgeliyey waxaanu sheegay in ilaahayna uu ku jeclaanayo dee jannana uu ku helayo markaa qur-aankii kol haddii uu sidaa yahay dee asmaadiina kii uu qofku ku baryaba waa iska fiican tahay ee wuxuuna muhiimahun dee dikriga ilahay inuu qofku ogaado qayb ka midaba ha isticmaaleen wallahu aclam
islaamku intee in leeg ayuu banaynayaa in lala macaamiloon karo gaalka
bismillah alxamdu lilah waa su-aal runtii dee aada u guda ballaadhan oo yaa la mucaamaloonaya la isweydiinaya ma rag baa la mucaamaloonaya mise dumar oo waxaa la mucaamaloonaya shaksi mise dawladda islaamkaa la mucaamaloonaysa intaa inay su-aashu kasii faahfaahsanaato ayay ahayd mucaamalada dee gaalka lala mucaamaloonayo ama qof ay wada shaqaysanayaan ha ahaado ama u shaqaynaya ha ahaado ama dawladda islaamkaba ha ahaato waa wax iska banaan wey ilaahay baa waxau uhi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiini waakhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallawhum waman yatawallahum faulaa'ika hum addaalimuun aayaadkaasaa ilaahay uu kaga waramay mucaamalada lala yeelan karo ilaahay idinkama nahayeeyo in xidhiidin dhex mara kuwa gaalada ah ee markaa aan guryihiinana idinka saarin idinlana dagaalaminna mar haddii wax waxyeelo ah oo xagga diintiina ay idinkaga hayaan aanay jirin in ama hadiyad la isdhaafsan karo ama la iskaashan karo ama la wada shaqaysan karo wax la diiday maaha taas waase marka aanay wax u dhimin xorriyadda xagga caqiidadeenna iyo xorriyadda ku camalfalka shareecadeenna haddii intaasoo arrimood ay tadahulayaan dee muxaarib buu noqonaya kii lala dagaalamayay buu noqonaya ee aayadda qaybta dambe ay sheegayso haddii loo jeeda masalan dumarka oo kale iyo dee la mucaamaloodkooda lama mucaamaloonayaan dumarku rag baa la mucaamaloonaya waayo dee waxaa la diidayba oo islaamka macruuf kuwaa dhexdiisa in ninkii gaalka aha uu guursado ruux dumarah laakiin ninka muslimka ahi wuu guursan karaa ruux dumar oo kaafirada ruux dumar oo kaafiradaoo dee kamida ahlulkitaabka sida suuratulmaayida ku xusan wuu guursan karaa ninka muminka ahi sababtuna waxay tahay raggu waxa uu ku leeyahay dumarka saytaro macnaha wuu saameynaya laakiin lagama yaabo siduu u saameynaya inay ruuxa dumari u saamayso marka haddii uu ruux dumar oo kaafirada guursado ninkan muminka ahi siduu u wado uu ugu hirgelinayo nidaamkiisa ama uu ugu sharxayo waxaa laga yaabaa inay iska islaamto tan laakiin muminada hadduu mid gaali guursado inuu kaba saara laga yaabaa diinta sidaa darteed baa islaamka uu diiday oo waxyeelada kaga imanaysa dhinaca diinteeda marka haddii ay noqoto mucaamala inay labadooda si gaara u dhex marto inay khatar weyn ku keento ayaa laga yaabaa markaa mucaamalada dumarku lama mucaamaloonayaan waxaay noqonaysaa haddii ay la mucaamaloonayaanna dad maxramihi inuu udhaxeeyo ama meeshii iyagu aanay isku khaas noqonin waxyeelada ka imanaysa awgeed wallahu aclam
goorma ayay gabadhu ninkeeda dalaaqa weydiisan kartaa daruur la-aan se haddii ay weydiisato maxaa ka dhalan karaa
bismi illah alxamdu lilah runtii xuquuq baa dee islaamku uu dhex dhigay labada qof ninka iyo afada xuquuq buu dhex dhigay xidhiidhna way leeyihin aada u adag waxaaba ku muujinaya xidhiidhkoodu heerka uu gaadhsiisay aayadda qur-aanka ee suurat lbaqara ku jirta ilaahay baa waxau hi huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun iyaguna dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baa u tihiin xidhiidhka daa idinka dhexeeya adiga iyo dharkaaga aad baad u garan karaysa inaanad marna ka maarmayn roob baanad uga maarmayn dhaxan baanad uga maarmayn bacad baanad uga maarmayn cawradaadiiu asturo oo quruxu ku yeelaa baanad uga maarmayn sidaa darteed haddii waxyeela ay ku kala timaado in markaa ay isu sabraan wey oo sabir ay ogaadaan ilaahay baa waxau yihi wacaashiruuhuna bilmacruuf fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kasiira suurat nisa dumarka si wanaagsanoo macruufa ula dhaqma haddii aad garan weydaan oo karaahiyeysataanna waxaa laga yaabaa intoo wax karaahiyeysataan khayr badanna inuu ilaahay dhexdiisa yeelo marka aayadda waxaa ilaahay uu kula hadlay raggii raggiibuu kula hadlay dumarkiina waa sidoo kale oo ruuxa dumara haddii ay ninkeedii garan weydo oo meela ay ku karaahiyeysato meelo uu ku raali gelinayaa jira markaa meelaha uu ku raali gelinaya ha ugu sabirto dhinaca kale ee markaa ay ku garan laadahay markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa isagoo la hadlaya dadka mu'miniinta laa yafruk mu'minun mu'mina in sakita minha khuluqan radiya minha aakhar aw radiya minha hayra yuu ka calaysiin inuu waxyeelo gaadhsiinin ninku xaaskiisa haddii uu akhlaaqdeeda qaarkeed ku noco dee qaar kale uu kaga raali noqonayaa jira iyadiina inay saa u dhaqanto ayaa muhiima haddii haddaba dee dhibkii uu sii bato dulqaadasho la-aantiina ay sii badato oo markaa laysu sabri kari waayo isagiina dee dalaaqii markaa xal buu moodaya iyadiina xal bay moodaysa marka iyada qudhigeedu waktiga ay aragtay inaanay wada socon karayn oo isnimadoodii si aan islaamnimadoodii dhaawacu soo gaadhin waa in markaa ay ka doontaa dee dalqadii waxaaba dhacday thaabit ibnu qays nin la odhan jiray xaaskiisi ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam markaa waxay tidhi nebi maxamedow ninkaa thaabit laydhaa kuma ceebeynayo diintiisa akhlaaqdiisana kuma ceebeynayo walaakin akrahu lkufra fi lislaam dareenkaygu laakiin halkuu gaadhay waxaan ka baqayaa in dhaawac ku yimaado islaamnimadayda marka qisada ay sii sharxayaan culimadu waxay yidhaahdaan ninkan wuxuunay aragtay isagoo meel soo socdaoo rag la socda markaa waxay aragtay nin aada u gaaban oo aada u madow inuu yahay dabeetana ibliiskiiba halkaa ugu soo gabaday markii dabeedna ay cabashadaa nebiga u keentay tafaasiil badan muu sii weydin laakiin thaabit buu yeedho wuxuu yihi dee war xaaskii way cabanaysa dabeedna waxau ninkii saxaabiga aha yidhi dee beertaa qaaligaa baan siiyey ee beertaa dhan ee nakhiisha ah ayaan siiyey dee haddii ay ii celinayso waan furi doonaa kolkaasuu nebiguna yidhi beertiisii aada meherka u qaadatay maad u celin doontaa haabay tidhi sidii buu markaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam kolkuu arkay arrintu inaanay maaro lahayn iyadana moralkeedu uu kasii jeedo ayuu dabeetana nebigu kaga furdaamiyey xukumkaasina waa xukumka la idhaahdo khulciga khulciga oo raggu haddii uu dalqada gacanta ku hayo dumarkana islaamku waxa uu u saamaxay wax khulci la idhaahdo inay markaa ama meherkii ka saamaxdo amaba ka iibsato si dee nafteeda ay u furdaamiso waktiga ay taa moodo dan ama maarayn ay bido laakiin wuxuu waa inaanay dee iska ahaynuun caatifad marahe qadiyaday aada u diraasaysay oo waalidka ay kala tashatay xigtada oo door la mooday waa inay tahay kolka ay dalqada dalbayso haddii kale laakiin dembi bay ku dhacaysa axaadiis dee markaa inay ciqaab iyo dembi yeelanayso sheegaysaana waa jirtaa kolkaa waktiga ay dalbanaysaa waa waktigaa ay aragto in dee xaqeedii uu lumay iyaduna ay ku sabri kari weydo wallahu aclam
kayfiyadda dacwadda loo wadayaa ma mid go-an oo daliil uun leba mise waa mid laga dadaali karo oo ijtihaad ku xidhnaan karta
bismi illah alxamdulilah dacwadda dee go-aankuna waa ina faray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuu ina faray ilaahayna waxa uu tilmaamay hawla qabto dacwaddu inay ufiicanta bidaliili qawlihi tacaala waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waxa ilahay uhi waman axsanu qawlan yaa ka hadal wanaagsan qofka ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya ee weliba ku faanaya islaamnimadiisa waqaala inanii min almuslimiin kaa cidina kama hadal wanaagsana cidina kama shaqo wanaagsana dee shaqo tii u fiicnayd inay tahay waxabaa kaaga filan waa hawshii rususha marka inay raggu qabtaan oo ay dumarku qabtaan oo qof waliba doorkiisa guto dee waa manhajkii rususha waynu raacayna waxaana ugu fiican hadigii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam in loo wado oo marka usluubka dadka loogu yeedhayo iyo xigmadda la isticmaalayo iyo usuusha loo bayaaminayo intuba dee inay ku sugnaadaan hadyigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu nebigu wuxuu idinla yimaado raaca wixii uu markaas idinka nahiyana ka taga laakiin dhacdooyinka qaarkoodoo dee aan daliil ku soo aroorin haddii la doono in iyaga wax laga yidhaahdo wuxuuna laysu eegayaa masaalixda iyo mafaasida maxaa maslaxa halkan ku sugan maxaa si arrin mafsado ah oo waxyeelo ah ku sugan dhinacaasaa laga eegaya haddii aanay daliil lahayn shaygii daliilana dee daliilkiisaa la raacaya iyadoo nebiga laga dayanayo wallahu aclam